bulshada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa aad u isticmaala saliidda macsarada iyadoona laga sameeyo dalagga sisinta ka oo ay beerteen beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxaana jira ganacsato badan kuwaasoo ku iibiya suuqyada gudaha magaalada jowhar halka qaar kalena ay u dhoofiyaan gobolada dalka soomaaliya bacdo maxamed xasan oo kamid ah ganacsatada iibisa saliidda macsarada ayaa radio isnaa'i kaga warbixisay qiimaha la iibiyo saliidda iyo sida ay nolosheeda kaga maareyso waan ku dhabahay walaal aad baad umahadsan tahay walaahi nolosha waxaan kugu maaraynaa marna waan ku khasaarnaa marna waan ku faa-iidnaa haddii aan ka hadlo qiimaha saliidda macsarada aad ayay u sareysaa waayo waxaa maalin horaata gubtay meelihii lagu iibinayay saliid macsarada waxaa kaloo gubtay sisin aad iyo aad u badan walaahi khasaaraha hadda lama qiyaasi karo khasaare aad iyo aad u weyn ayaa jirto haddaan ka waramo qiimaha hadda iyo qiimihii hore qiimaha hadda qiimaha hadda aad ayuu u sareeya qiimihii hore aad u jabnaa laakiin kan hadda waayo magaalada sisin sisinta aad sisinta way wada gubatay sisin badan ma lahan wixii hadda dadkii badbaaday maciishadooda aad ay u sareysaa haa nolol maalmeedkeena waan ka helnaa alxamdulilah dhowaan dabkii ka kacay suuqa hanti wadaagka ayaa saameyn lixaad leh ku yeeshay ganacsatada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle